Munaasabaddan oo ay ku qalin jebinayeen dufcadda koowaad ee dugsiga sare ee iskuulka Imaam Nawaawi degmada Gurceel waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada, madax ka socotay Wasaaradda Waxbarashada Galmudug, iyo qaar ka mid ah jaamacadaha ka howlgala degmada Gurceel. Martida ka qayb galaysay xafladda iyo maamulka iskuulka ayaa dardaaran la wadaagay ardayda, waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay maamulaha iskuulka Cabdirasaaq Maxamed Axmed.
qof walba inuu dadaal sameeyo isku kalsoonaado ilaahay tala saarto ayaan kula dardaarmayaa aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin waxaan leenahay insha allahu tacaala dhammaan waanu higsi iyo safar waxbarasho ayaan ku jirnaa ee dhammaan intii nagu saaciday oo nagala qayb qaatan waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo insha allahu tacaala waxaan rabaa si gooni inaan ugu laabto maamulayaasha iyo tiimka wasaaradda waxbarashada oo ragga ka jooga xaqiiqatan ee maanta igala soo qayb galay wakhtiga ay bixiyeen xaqiiqatan fasalladii laga yaabo iskuulladii iyo shaqadii oo socota inay xafladdan iyo nala qaybsadaan oo farxaddan nagala qayb galaan ayay shaqooyinkay haayeen ay uga soo fasax qaateen oo hadalka halkaan u yimaadeen marka waxaan idin leenahay adinkana maalintiinna ayaad nagu leedihiin insha allah waa idin amaalgudi doonaa waan idiin ducaynaa ilaahay idin barakeeyo dhanka kalena xasan cabdulaahi madaxa waxbarashada degmada bashiir maxamed salaad oo ah xogayaha gurceel iyo faarax cabdi macalin guddoomiyaha degmada gurceel ayaa dhankooda dardaaran la wadaagay ardayda qalin jebinaysay waxaan marka idinkula dardaarmaa inaanan ka fikirin qish iyo wax lamida inaan isku hadlayn oo ogtihiin xeeraa laga soo saaray qishka in maamuluhu soo gaarsiiyey ma garanayo xeer waxaa laga soo saaray qabanaya ardayga iyo ilaaliyahaba sanadkaana imtixaanka waxaa ilaali doona macallimiintii wasaaradda waxbarashadu ay qaadatay oo tababartay oo ay la xisaabtamaydo iyo askartii booliska ilaalinaysa qofkii buuqiisu bato saldhiggaa la geynaya idin idhaahdo waxaan idiin rajaynayaa guud ahaan ardayda halkan fadhisaahi inay guulaystaan kana mid noqdaan ardada runtii imtixaanka qaranka ku gudba
ujeeddadu waxay tahay inaan idinla dardaarano hadafka ugu weyne waa midkaas idiin hambalyeemayno waxaan idiin hambalyeynaynaa markaad imtixaanka kaalimo fiican ka gashaan ardayda munaasabaddan loo qabtay oo ahaa dufcaddii ugu horreysay ee ka qalin bedelatay iskuulka imaam nawaawi ayaa isku diyaarinaya imtixaanka qaran ee dugsiga sare kaas oo guud ahaan dalka ka bilaaban doona koob iyo labaatanka bisha juun ee laba kun iyo shan iyo labaatan